Magaalada Burco ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu dhiirigelinayo ardayda baratay tafsiirka iyo 15-ka juuz ee ugu horeeya Qur'aanka Kariimka, kuwaas oo bilaabaya 15-ka juuz ee dambe. Munaasabadda lagu dhiirigelinayo ardaydan waxaa ka qayb galay waalidiin, culumidiin, mas'uuliyiin dhalinyaro, odayaal iyo marti sharaf kale. Sheekh Xamse Khadar oo bara ardayda tafsiirka Qur'aanka ayaa ka waramaya marxaladii ay soo mareen ardaydan.
Tafsiirkan walaalayaal haddaan faahfaahin yar ka bixiyo waxaan bilaabay labada kun labiyo labaatankii bishii lixaad ayaan bilaabay sanadkii hore muddo hadda sanad iyo afar bilood ku dhowaad ayuu soconayay suuratu naas baan kasoo bilownay suuratlkahfina hadda waan dhammaynay biidni illaahi tacaalaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahadoo dhan horta marka koowaad aan u celinayaa allah waxweyna waafajiyey wakhtiga markaa aada iyo aadka u qaaliga ah waxa weeyaanu ku sugnayn masaajidka ilaahay ee barakaysan na waafajiyey ilaahay baan subxaanahu wa tacaala u mahad celinayna nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wuxuu tilmaamay أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها meelaha ilaahay ugu jecel yahay waxaa ka mid a masaajidada walaalayaal tafsiirka in la barto ahmiyad aada iyo aada weyn ayuu leeyahay qaar ka mida marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ardada hambalyo ugu diray guusha ay gaareen inaynu insha allahu tacaala caawa xafladan aan u fadhinaa ay daaran tahay shan iyo tobankii juz ee hoose inuu insha allahu tacaala inoo dhammeeyey sheekh fadiilatul sheekh xamse khadar insha allahu tacaala oo kolley masaajkan u bareeray inuu guntiga magarasa dhiishas kaga dhigo dad kale uu waxbaro kitaabka waxaa lagu fahmaa fahamkiisu waa tafsiirka qur-aanka weeyaan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa inugu khayr badan baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka qur-aanka barta dadka bara qur-aanka ujeeddada loo soo dejiye waxa weeye in ummadda loo caddeeyo caddayntiisana waxaa lagu fahmayaa un waa tafsiirka iyo macaanida qur-aanka ku jirta qofkuu barto waayo qur-aanku waa duruus dhammaystiran oo mutakaamil ah oo culumtiisii oo dhammaystiran leh waana qur-aan ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay bashariyadda adduunka oo dhan inay ku noolaadaan waaqaca qur-aanku ka warramayo haddii aynaan macnaha qur-aanka fahminna dhadhankiisu waynaga maqnaanayaa in badan marka ilaahay khayr ha siiyo ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro awlaaddiisiiyo isagaba allah ku anfaco in allaaliyo intii masaajidka ku xidhnayd ee maalin walba tasfiirka qur-aankaa dhegaysanaysay iyo sida laga sheekeeyey masaajidku xaafad buu ku dhex yaallaa sameecadihiisu ay gaadhayeen guryihii dariska la ahaa masaajidka ee iyagu ka faa'iidaysanayay rag iyo dumar haween caruur intaba waxa weye iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro cilmiga ay barteen
waxaynu caawa iskugu imanay walaalkeen sheekh xamse tafsiirkii uu muddada ka soo waday masaajidkan mubaaraga ah marka koobaad waynu u ducaynaynaa sheekha waxaynu leenahay jazaaka allahu khayra wa jacala allahu fii miisaani xasanaatik marka labaadna waxaynu u ducaynaynaa ardaydii masaajidkan ku xidhnayd iyo tafsiirka
dee shiikhana ha loo abaalgudo ducada iyo dadaalka iyo ka warhaynta ha laga warhayo ujeedka ardayda loogu qabtay munaasabadda ayaa ahayd in ardayda lagu dhiirigeliyo waxbarashada sidoo kalena waalidiinta ku dhiiradaan in ay caruurtooda geeyaan madarasada iyo masaajiyada lagu baro qur-aanka kariimka iyo cilmiga intiisa kale